بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلفون مراعاة النظير الرابع مراعاة النظير آه، الرابع من المحسنات المعنوية مراعاة النظير المحسنات المعنوية وحاكمدة مراعاة النظير وهي جمع أمر وما يناسبها لا بالتضاد jamcu amrin wamaa yunaasibu muraacaatu nadiir waxaa la yidhaahdaa in laba arrimood la jamciyo oo munaasib isku ah muqaabil iskuma aha waxay isku yihiin munaasib laa bitadaad yacni did iskuma aha munaasabada nafsadeeda marmar waxaa dhici karta inay noqoto didnimo sheegaani waa munaasibkiisii macni maadaama did uu u yahay laakiin tan waxaa loola jeedaa did iskuma aha laakiin munaasib bay isku yihiin waxaa la israacinayaa marka umuuro munaasib isku ah ka qowlihi waطallu fii silki lgusuuni ka lu'lu'in raطbin yusaafixuhu الnasiimu fayasqutu wالطayru yaqra'u wاlghadiiru صaxiifaة wالriixu taktub wاlgamaamu yunaqitu waطallu fi salki fi silki lgusuun aal waxaa la yidhaahdaa qoyaanka qabowga ka dhasha qoyaanka qabowga ka dhasha dhadada oo maaragtay geedaha caleemahooda iyo subxi lagu arko fi silki lgusuun algusuun waa laamaha laamaha xarigooda raacayo silki waa xarig iyo wixii lamida marka laamaha ulahoodii wax xarig oo kale ah ka lu-lu inuu la mid yahay fii silki lqusuuni ka lu-lu wuxuu la mid yahay sida lu-lu oo kale biyihii dhadadii ay ree ay reebto geedaha saaran caleemaha iyo laamaha saaran waxay shabahaan sida lu-lu oo kale raطbin lu-luaasoo raطbin yani cusub oo qoyan lulu cusub markuu cusub yahona bere maaragtay qurux badan yahay yusaafixuhu waxaa gacan qaadaya annasiimu dabeeshii jilicsaneed fayasqutu yusaafixuhu nasiim yani waxaa ku dhacaysa dabeeshii dabeeshii markuu dhicitaankeedu waxaa laga cabiray musaafaxo marka laamihii qoyaankii saarnaa oo dhadada iyo oga tagtay waxaa dhaqdhaqaajinaya annasiim annasiibna waa dabeesha jilcisan naacawda yar oo khafiifka dabeel yar oo khafiifa fa yasqutu markaasa waxaa soo dhacaya dhibcihii lu-lu a ku shabahnaa a kasoo tifqayo kasoo dhacaya waطayru yaqra'u wاlghadiiru صaxiifatn alghadiir maxaa la yihahdaa meesha biyaha ay fadhiistaan biyo galeenka balliga iyo wixii lamida wاlghadiiru aلطayru yaqra'u wاlghadiiru صaxiifatn yani waa tashbiih alghadiir wuxuu u egyahay sidii صaxiifad oo kale warqad wالriixu taktubu biyaha fadhiya markay dabeel naacow ay korka ay ka marto waxaa lagu arkaa dhaqdhaqaaq yar iyo socod yar wax yar maaragtay kor soconayo xoogaa yar dhaqdhaqaaq yar marka dabeesha markii biyaha korkooda ay marayso dhaqdhaqaaqa iyo xarakada yarka iyo calaamadaha yarkay u sameynayso waxaa lagu shabahay sida qoraal oo kale sida wax in lagu qoraayo oo kale qoraal uu ku socdo raadka dabeesha wاlgamaamu yunaqitu algamaam waa daruurtii waxaa ka da-aya roob yar oo maarata aan badnayn dhibic dhibic roob yar oo dhibic dhibica roobka yarko marka dhibic dhibica ku da-aya meesha biyaha ay fadhiyaan waxay la mid tahay sidii dhibcihii oo kale dabeeshu sidii wax xuruufta qoraayo daruurta dhibicdhibicda yarta roob badan maaha dhibicdhibicda yarta ee ka soo da-aysana waa cadda cabaar marka la joogo dhibic ay ku dhacayso biyaha waxay shabahdaa sidii dhibcihii xuruufta oo kale yacni saxiifad markaad soo qaadato wax qoraysid marka hore xarafkaa qoraysaa kadibna dhibcaha saarsaaraysaa waa dhibcadhibcaynaysaa waxaa lagu shabahay marka saxiifad eh, biyihii fadhiyey waraaq fidsan dabeeshay dhaqdhaqaajinayso calaamadaha u sameyneysana sidii wax wax qoraayo oo kale dhibicdii roobka maaragtay yareed oo ka imaanayso korna sidii dhibci dhibcihii xuruufta la saarayo oo kale marka wuxuu sifeynayaa meel biyana ay fadhiyaan geedana leh eh, daruurna ay saaran tahay dhibic dhibic yarna ay ku dayeyso aan badnayn geedaha marka waxaa saaran eh, dhadadii iyo qabowgii shimbiruhuna waxay saaran yihiin geedaha hoosna waxaa macna ku yaal biyihii meesha fadhiyeen dabeel yar aa kor maraysa hadba dhibic yarna waa ku dhacaysaa marka waxaa isku munaasiba saxiifa asaxiifa alkitaaba alqiraa'a waa macnayaal munaasib isku ah waxaa laga rabaa marka intaas hadda macna tashbiiha ku sugan ee dhinacaas lama fiirinayo atayru yaqra'u yacni shimbiraha eh, fooridoodii waxaa laga dhigay sida qiraa'o oo kale suuradaas markaa fiirisid shimbirtii laantii saaran tahay waana iska foorinaysaa saxiifadii waxaa lagu shabaha biyihii eh, wax lagu qoraayey dhibcihii maarata marka yaa akrinaya waxaa akrinaya shimbirii qiraa'adooda waa maxay waa fooridooda iyo heestooda marka shimbirii waxbay akrinayaan eh, saxiifad waxaa u ag biyihii waa kaa. marka waxaa isku munaasiba dabcan alqiraa'a iyo asaxiifa ila waa la akhristaa alkitaaba altanqiid dhibca dhibceen waxaasoo dhan macna macnayaal islehleh wey islehleh taasaa marka la jamciyey muraadku waa intaas taxsiinku wuxuu ka imaaday waxyaabo munaasib isku ah aa la jamciyey marka halkaas waxaa ka soo baxaysa suuro khayaaliya shimbirihii iyo meelihii waxa- maarata duurkii waxay u eg tahayba markaa fiirisid maktabad oo kale in maktabad lagu jiro wax la akhrisanayo aa u malinaysaa yaa maktabadda akhrisanaya shimbiraha قال والطير يقرأ والغدير صحيفة والريح تكتب والغمام ينقط marka cajaa'ib waxaa ku sugan wixii un wuxuu ka dhigay wax nooc kale ah waxyaaba la isku jamciyey baabkiiba waa ka saaray baab nooc kale oo ka dhigay saxaa'if iyo kutub iyo qiraa'a iyo kitaabo iyo dhinacaasuba la aaday qaala alistikdaam Eh, almuxasinaat almacnawiya waxaa ka mid ah waxa lagu magacaabo alistikdaam huwa dikru lafdi bimacnan waicaadatu damiirin calayhi bimacnan aakhar aw icaadatu damiirayni turiidu bihaaniyihima gayra ma aradtahu biawalihima alistikdaam waxay yidhaahdeen waxaa la yihahdaa laba arrimood midkood arrinka koowaad istikdaamka macnaha koowaad uu leeyahay waa in lafdi aa keentid marka hore lafdigaasna waxaa loola jeedaa macne ayb waxaa la keenay waxaa la isticmaalay lafdi lafdigaasna waxaa loola jeedaa macna loola jeedaa taas ma qarsoona kadibaa haddana waxaa la sameeyey lafdigii macnaha lahaa kadibaa waxaa waxaa lagu soo celiyey damiir lafdigii waxaa lagu soo celiyey damiir laakiin damiirkaasi marka lagu soo celinayo waxaa laga rabaa lafdigii macnihiisii hore macno aan ahayn lafdiga marka wuxuu leeyahay markiisii hore laba macne ama wuxuu leeyahay saddex macne macnayaashiisii ama labadiisii macno mid ka mida aan marka horeeto muraad ii ahaa jumladan aan dhex dhigay way caddaatay ayb kadib aan haddana man lafdigii isla lafdigii waxaan ku soo celiyey damiir laakiin waxaan ka- waxaan ka rabaa macno kale macnihiisii labaadaan rabaa macnihiisii awalka jumlada uu uu ka gudanaya maaha damiirka markaan usoo celinayana waxaan ka rabaa macnihiisii labaad marka waa iska hal lafdi hal mar la isticmaalay laakiin waxaa la istikhdaamay macnayaashiisii labadii macnaba midna lafdi ahaana loo isticmaalay midna damiir ahaana u isticmaalay waxaa leeyahay damiirka markaan u celinaayo macnahaasaan ujeedaay ogow markuu jumlada dhex yaalla lafdigaana macnahaasaan ujeeda macni daahirkiisana macna loola jeeda mudmarkiisana macna loola jeeda intaas oo khulaasa lafdiga daahirkiisa yani la- ismiga daahirka ah macna loola jeeda damiirkiisana macno labaada loola jeeda damiirkiisa usoo laabanaya ka qowli faman shahida minkum الshahra falyasum الshahra waa alismu الظaahir waxaa loola jeedaa yidhaahdeen alhilaal jumlada faman shahida minkum الshahra macnaa waxaa loo jeeda marka qofkii arka bisha qofkii bisha arka marka waxa la arkaayo waa bishii dhalanaysay alhilaal waa la fiiriyey ramadaankia la sugaaya waa la fiiriyey markaa aragtaan sooma faman shahida minkum shahra marka shahida waxay ka dhigeen aragti ashahran waxaa loola jeedaa bishii la arkaayo bisha markay dhalataa loola jeedaa ee zamaankii ma aha yoomkii ma aha ee waa bishii la arkaayo indhaha lagu arkaayo marka haddaa indhahaaga ku aragtid falyasumhu ayib ashaara marka waxaa loola jeedaa bimacna alhilaal falyasumhu haadaani waxaa loola jeedaa zamaankii ila waxaa la soomaya waa zamaanka awal wixii la arkaayana waa bishii muuqanaysay labada de waa loo isticmaalaa waxa muuqanayana waa la yidhaahdaa bisha zamaanka maalmahana bisha waa la yidhaahdaa labada waa loo isticmaalaa qofkaana bilu joogay marka la- yani waxaa loola jeedaa tiradii maalmaha bishii aan aragno marka ola jeed aan dhehna waxaan ola jeednaa yani bishii indhaha lagu arkaayo marka labadaba waa loo isticmaalaa labadiiba waa la isticmaalay laakiin labadii se loo isticmaalay midna daahirka laga dhigay midna mudmarkii mudmarka waxaa loola jeedaa zamaanka falyasumhu yani maalmaha ha soomo wa ilaa dayaxi cisha cirka cirka laga arkay isaga lama soomaayo dayaxu waa daato waxaa la soomaayo waa zamaanka awal wixii la arkayana maxay ahaayeen dayaxii ci- cirka muuqanayo bishii dhalatay marka ashahra daahirka marku ah waxaa loola jeedaa alhilaal damaairta laakiin waxaa loogu soo celiyey macnihiisii labaad oo ahaa azamaan araada bishahri ilha- alhilaal wabidamiirihi azamaan almacluum kaas marka waa macnaha koowaad macnaha labaad oo istikhdaamkuu leeyahy waxaa weeye icaadatu damiirayn turiidu biihaanihima gayra maa aradtahu biawalihima ismiga daahirkaa waxaan usoo celiyey laba damiir ismi daahiraan keenay ismigan daahirkaa waxaa usoo laabanaya laba damiir laakiin labada damiir waxay us- waxay ugu soo laabanayaan bimacnayeyn damiirkan markaan usoo celinayo damiirka koowaad ismiga daahirka waxaa oola jeedaa kada damiirka labaad markaan usoo celinayan waxaa oola jeedaa macno labaad kii hore marka muxuu ahaa ismiga daahirka lafsadiisa macna loola jeeday hal damiiraa loo soo celinayo halkaa damiirna waxaa loogu soo celinaya bilmacna athaani oo ismiga u lahaa nooca labaadna laba damiiraa soo laabanayo laakiin labada damiir waxay ku soo laabanayaan bimacnayeyn ismiga daahirka waxaa usoo laabanaya laba damiir laakiin damiirka horena waxaa loola jeedaa ismiga daahirka marka loo celinayo macne damiirka labaad marka loo soo celinayana ismiga daahirka wuxuu ku fasiran yahay macno labaad ka qowli fasaqa alqada wasaakiniihi wain humuu shabuuhu bayna daw- na- jawaanixi wa duluuci fasaqa alqada alqada waxaa la yidhaahdaa Eh, geedaha waaweyn oo qodxaha leh sida quraca bilcinka galoolka kuwaas alghada fasaqa alghadaa allaha waraabiyo wasaakiniihi iyo dadkii deganaa alghadaa hadda marka wuxuu ula jeedaa meel magaceed oo geedkaas dabcan uu ku badan yahay dhulkan waa loo bixiya marka geedkaasaa ku yaalay ama geedkaa ku badnaa wasaakini marka marka hadda wuxuu ula jeedaa dhul dhulkii la dhihi jiray alghada oo quracyada iyo galoolka iyo geedahaas uu uu ku badnaa iyo dadkii deganaaba allaha waraabiyo wasaakiniihi wasaakiniihi uu yidhi wasaakini marka hadda ma- maadaama waxaa waxaa loola jeedaa dhulkayaa loola jeedaa alghada waxaa loola jeedaa dhul wain humuu shabuuhu haba shidaane haba holciyaane ayagu bayna jawaanixi wa duluuci bayna jawaanixi jawaanixda waxaa weye waa qalbiga iyo qofka gudihiisa gudahaygaba dab ha ku shidaane wa duluuci iyo feerahaygaba dab ha ku shidaane macnaa waxaa dabka feerahayga iyo iyo gudahayga ku shidaya waa maxabadooda marka anigu wuxuu leeyahay waa u duceynaya allaha waraabiyaan leey laakiin maadaama aan ka maqanahay qalbigayga waxay ku shideen dab qalbigayga iyo feerahayga waxaa waxaa ku shidan dab maxabadooda iyo iyo xasuustooda darteed laakiin anigu waxaan leeyahay allaha waraabiya ayaga walowba qalbigayga iyo feerahaygaba dab ha ku gubaani meeshaa marka laba damiir ayaal oo alqada u laabanayo midka koowaad waxaa weeye saakini marka alqada waxaa loola jeedaa dhul dhulaa loola jeedaa iyo dadkii deganaaba waxay ka dhiganta ayadoo yihi gu- dhulkii quracyada iyo iyo geedahaasi dadkii ku noolaa isagoo yidhi ee loolama jeedo saakinihii marka leeyahay ayadoo geed geed ahaantiisa la fiirinayo ilan geedaha lama dege dhulka magacyada geedaha la siiyana dhulka loola jeedaa wasaakinihi kadib wuxuu yidhaahday shabuuhu ha holciyaano ha shidaan algada macnihi haada waxay u laabanaysaa geedihii maanta algada Eh, galoolka iyo geedahaasna waa gee waa geed maaragtay eh, la shito fiican shiitaan ku fiican oo dab leh marka wuxuu leeyahay walowba geedahaasi feerahayga iyo iyo uurkaygaba ha ku shu- ha ku gubaani shabuuhu alqada uu u celinaya marka alqada alqada hadda marka waxaa loola jeedaa geedihii markii horena waxaa loola jeedaa dhulkii dhulkii alqada uu ku badnaa iyo dadkii deganaa walowba geedahaasi iyo macni qalbiga ha ku gubaani marka wa marka wa- waxaa iswaafaqay dhulkii ay deganaayeen oo geedaha lagu magacaabay alqada lagu magacaabay haddana wuxuu usoo laabtay inuu yidhaahdo geedahaasi oo dabka maarata laga baxsado dhuxusha laga samaysto la yaqaan ay maarata caloosheeda iyo qalbigay ku gubeen yani xasuustoodaa gubaysa xasuustooda iyo jaceylkooda qalbigay ka buuxa ay ku gubeen ku shireen shabuuhu haadaas marka wuxuu laabanaysaa alqada ayadoo loola jeeda geedihii la shidanaayo wasaakinihina waxay u laabanaysaa alqada ayadoo loola jeedo dhulkii la deganaa الغضا شجر بالبادية وضمير ساكنيه يعود إليه بمعنى مكانه وحالو الجدا بمعنى مكانه وضمير شبوه يعود إليه بمعنى ناره يعني دبكيسة باكو شدانة waxa marka ay shidayeen waa debkiisa marka horena waxaa la salaamayey oo lo- loo duceynayo waa dhulkiisa iyo dadkii deganaa saasaa lagu fahmayo iyo dadkii deganaa maadaama la yidhi kan waxaa la yidhaahdaa alistikhdaam waana labadaas nooc midkoodu noqdaa lafdi in la sheego isagoo macno loola jeedo kadibna damiir loo soo celiyo ayadoo laga fiirinayo macnihiisii labaad ama in laba damiir la soo celiyo loo soo celiyo hal lafdi laakiin labada damiir waxay ku kala socdaan laba macno kala duwan labadaas noocba waxaa la yidhaahdaa alistikhdaam oo halkii lafdiya waxaa u adeegsatay dhowr shay hal maraa waxaa u adeegsatay laba shay laba damiira usoo celisay iska halkii lafdi isagoo ah laba macno adoo oola jeeda adeegsigaa mar ku badisay qaala aljamcu macnaha lixaad muxasinka lixaad waxaa weeye aljamc wa huwa an yajmaca bayna mutacadidin fi xukmin waaxid in lagu jamciyo macaani kala duduwan hal xukmi laisla wadaajiyo waxa kale waa macaani mutacadidin badan yani waa macaani badan laakiin waxaa waxaa isla wadaajinaysaa hal xukmi daatooyin badan yani hal xukmi laisla wadaajiyo waa sahlantahay wa zaydun wa camrun qaa'imaan la dhaho kan laakiin waxaa weeye macaani kala duwan oo hal macno lagu jamcinayo كقوله إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة إن الشباب والفراغ والجدة الجدة والغنى الغنى صدق ناس الريموت دا يريده iyo shaqo la-aanta iyo haninimada waa saddex umuurood mafsadatu lilmari waa fasaadin qofkii fasaadin u tahay waa fasaadin waa fasaad macnihi fasaadkaasoo ayu mafsadatin mafsado kaamila ayu mafsadatin mafsado kaamila saddexda marka haddii kulmaan da-yari firaaqo iyo shaqo la-aan iyo dhereg qofkan waana dhergey waana yaryahay shaquu qabtana ma leh halkaasuu fasaad ka imaadaa shaydaanka u imaanayo markaasuu wax walba maarata xumaan u qurxinayo wax walba caqli xumo u qurxinayo lakiin hadduu qofku mashquulsan yahay oo wixiisu ku mashquulsan yahay yani waxaan fasa fasaadkaana fursad uma helayo hadduusan waxba haysanna wax badan uusan gaari karinba wax walba ma samayn karo hadduusan dhalinyaro ahayn oo qof weyn yahayna waaba waaba iska cuslaaday marka dhallinyaronimadii oo fudeed ah iyo shaqo la-aan xooggii meel lagu bixiyo male xoogii waa yaallaa laakiin meel loo meel lagu bixiyo male iyo hodantinimo wuxuu u baahan yahay waa samayn karaa meeshu hore buu aadi karaa wax hore buu keeni karaa intaas haddii kulmaan mafsadatu lilmari ayu mafsada yani mafsada waa sababu lfasaad mafcalada waxay tusisaa shayga sababtiisa mafsadatun waa sababu waa sababu fasaadin lilmar ayu mafsadatin mafsada kaamila ayib maxalushaahidka marka waa jamcigan saddexdan umuurood waxaa lagu jamciyey xukun waaxid oo ah inuu yahay sababu lfasaad allahu aclam